tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib kulan qaatay saacad iyo dheeraadu ay wada qaateen madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo oo ay weheliyeen xubno wasiir ahiye iyo ergeyga gaarkii qaramada midoobay nicholas key wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan doctor maxamed cabdilaahi cumar oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu kulankaasi soo idlaaday ayaa sheegay inay somalilan go'aansantay inaanay ogolaanin in xafiiska qaramada midoobay ee ansom uu ka howlgalo somalilan waxaan u aragnaa xafiiskaasi in uu ujeedadiisa ugu weyne ay tahay mid ballaarinaysa mashruuca dowladda federaalka ee jira ee soomaaliya oo hadday xagga siyaasadda iyo hadday tahay xagga dhinaca kaleba inuu yahay mid ku salaysan sidii loo dhisi lahaa maadaama somalilan ay tahay dal madax bannaan oo aanu soomaaliya u aragno dal aanu jaarnahay oo aan ber hore aanu kala baxnay waxaanu arkaynaa arrintaas in ay ka hor imanayso qarannimada dalka waxaanu arkaynaa arrintaas inay ka hor imanayso madax bannaanida dalka somalilan waxaanu aragnaa arrintaas inay dastuurka qaranka somalilan oo qeexaya inay somalilan tahay dal madax bannaan in uu madmadow iyo dhibaato badan arrintaasi ay ku hayso sidaa awgeed dowladda somalilan waxa aanu go-aan aanu ku qaadanay in aanaan ogolaanin in xafiiska ansom uu halkan somalilan ka shaqeeyo sidaana waxaanu ku wargelinay ergeyga gaarka ee maanta noo yimid arrin go-aankaana waxaanu u qaadanay markaanu aragnay arrintaasi inay tahay arrin aan ka turjumayn baahida dalkan ka hor imanaysa qarannimada iyo madax bannaanida somalilan wax allo wixii arrimaha ka hor imanaya dastuurka iyo madax bannaanida iyo xorriyadda somalilan dowladda somalilan ma ogola go-aankaana waxaanu u sheegnay ergeyga gaarka master nicholas key xafiiskan howlgalka qaramada midoobay ee kaalmada soomaaliya ee ansom oo ka shaqayn doona dhinacyada gargaarka iyo weliba siyaasadda ayaa geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor maxamed cabdilaahi cumar uu intaasi raaciyey inay qaramada midoobay kala shaqayn doonaan dhinaca horumarka islamarkaana ay dalbadeen in la kordhiyo mucaawinooyinka somalilan la siinayo laguna saleeyo qorshaha horumarinta somalilan waxaanu xukuumad ahaan anagu markaa aanu go-aansanay in aanu jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kala shaqayno wax alla wixii xagga horumarka ah hay-adaha u n agencies-ka sida u n d b do kale iyo kuwa kale ee dalka degan ee mucaawanada tacliinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo sharciga iyo arrimo fara badan somalilan kala shaqeeya in aanu sii wadno oo aanu kala shaqayno waxaanu dalbanay in mucaawanadaa weliba la kordhiyo iyo inay mucaawanadaasi ku salaysanaato qorshaha horumarka ee somalilan iyo priority-ga qaranku uu leeyahay inay inay ku salaysanaato iyo in laga maamulo gudaha jamhuuriyadda somalilan iyo magaalada hargeysa laakiin aan aan laga maamulin mashaariicdaasi meelo kale intii wadahadalladu ay socdeen ayaa dhinaca kale la isla soo qaaday hakintii ay somalilan saartay dulimaadyada diyaaradaha qaramada midoobay waxaana wasiir maxamed cabdilaahi cumar uu xusay in wixii somalilan u danaynaya ay ogolaadeen inay somalilan yimaadaan go-aankii ay somalilan qaatay wuxuu ahaa in la hakiyo flightska ama duulimaadka diyaaradda u karaysan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaan markaa naloo soo gudbiyey codsi ah in mucaawanooyinka sida tooskaa ugu yimaada somalilan matalan dawooyinka oo kale ay ka mid yihiin gargaarka xagga caafimaadka ama tallaalka oo kale somalilan wax allo wixii mucaawanooyinka la xidhiidha somalilan shacabkeeda u danaynaya waxaan doonaynaa go-aanaan ku qaadanay una sheegnay ergeyga inaan ogol lahay in flightska caynkaasi ay dalka yimaadaan kadib markay soo codsadaan naloo sheego waxay sidaan wax allo wixii ama tallaala ama caafimaada ama gargaaree loo sado shacabka reer somalilan waanu ogollahay inay halka yimaadaan hase yeeshee flightska shajaliska ah ee ee joogtada ahaa ee shaqaalaha jimciyadda qurumaha ka dhexaysa halkan keena weli waxay saaran yihiin go-aankii hore aanu diidnay arrimahaas waxay ku xidhnaan doonaan furfuridooda dambe wada hadal aanu rajaynayno in somalilan iyo soomaaliya iyo u n taba u bilaabmo oo aanu kaga wada hadlayno in go-aankaa hore ay ka noqdaan go-aan u cuntama labada geesaha arrintan khusayso o dhanna laga gaadho marka go-aankaasi dhaco ayaa dabeedna go-aankaa dambe aanu qaadanay aanu dib u eg ergeyga gaarka ee xogayaha guuda qaramada midoobay nicholas key oo maanta boqosho laba maalmooda ku yimi somalilan ayaa dhinaciisa ka gaabsaday in wax faahfaahina ka bixiyo kulankan uu madaxweyne siinaanye la qaatay iyadoo markii hore ay u qorshaysnayd inuu warbaahinta la hadlo kadib kulanka madaxweynaha waxaana intii uu magaalada hargeysa uu ku sugnaa kulamo la qaatay dhinacyada baarlamaanka axsaabta ururada bulshada rayidka iyo weliba kuwa qaramada midoobay dhinaca kalena war-saxaafadeed ku aadan safarkan nicholas key oo laga soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee magaalada hargeysa ayaa lagu sheegay in xafiiskan qaramada midoobey ee ansom uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysta wadahadallada somalilan iyo soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa